You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa dhowaan jaamacadda melbourne lagu qabtay kulan looga hadlayay dastuurka iyo nidaamka federaalka ee soomaaliya hadda ay qaadatay foorumkan ayaa waxay fikraddiisa ahayd maxamed aadan oo ahaa wasiirkii hore ee isgaarsiinta dowladda federaalka ee soomaaliya kana mid ah aqoon-yahanada degan magaaladan melbourne kulankan ayaa waxaa casharo ku soo bandhigay hay-adda loo yaqaano constitutional transformation network oo ah qeyb ka mid ah kuliyadda sharciga ee jaamacadda melbourne madashan ayaa lagu falanqeeyey nidaamka federaalka iyo dib u eegidda dastuurka ee soomaaliya hadda ay ku guda jirto iyadoo brofesoro ka tirsan jaamacad kuna takhasusay arrimaha dastuurka iyo nidaamyada federaalisimka adduunka oo dhanu ay ka qayb qaateen foorumkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maxamed aadan waxaana weydiiyey sida uu u arkay sida uu u qabsoomay waxaa sidoo kale aragtidooda ka dhiibanaya qaar ka mida aqoon-yahano ka soo qayb galay magacyadoodana waxaa ka mida sharmaaka faarax axmed tooxow axmed nuur cumar dhoolowaa cabdulaahi aadan maxamed cabdiraxmaan faroole iyo xaamud aadan forumkan wuxuu ku saabsanaa constitutionka soomaaliya ama dastuurka soomaaliya oo kuliyadda sharciga ee melbourne university ay maalmahan eegaysay marka waxaan iskugu yeernay toban qof oo communitiga soomaalida ka tirsan balse qof walba uu asna u dhegaysto feedback nooga bixiyo marka waxay ahayd maalin aad u fiican oo aad baa laisugu yimid meeshii oo afkaaro badan baa lasdhaafsaday waxaa ka soo bixi doonaan waxay noqon doontaa warqad la doonaya in lagu soo ururiya afkaartaas oo dhan oo markaa loo diro dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliya o dhan oo la yidhahdo bal arrimahan ay anaga sidan u aragnaa marka ujeeddada ugu weyn waxay ahayd inaan dhahno dastuurka soomaaliya hadda reviewga lagu hayo communitiga anaga soomaaliya ee jooga australiana anakana intaanan u aragnaa inay naga tahay contribution oo intaanan aragnaa inay nala tahay sida hore loogu socon lahaa magarta maxaa kugu dhaliya fikradan dabcan adaala maxaa kugu dhaliya maya fikraddan waxay ahayd aniga halkan waxaan ku bartay jaamacaddan melbourne university oo international waan ku bartay laakiin waxaa jira urur la yidhaahdo constitution transformation network oo eega dastuuryada adduunka oo dhan marka su-aal baan weydiin oo idhi maxaa dastuurka soomaaliya looga waayay gruubkan marka markaan arrintaa xalinay oon ku soo darnay dastuurka soomaaliya ee haddana waxaan sii damcay bal in dadkan khabiiriinta ee ku takhasusay dastuurada adduunka bal inay eegaan dastuurka soomaaliya oo bal fikrad naga siiyaan markii ay eegeen ayagiibaba aad noogu soo dhawaado yiri waxaa fiicnaan lahayd in bal aan wada hadalno oon afkaartanada iswadaarsano marka taabaa horta fikradda weyn waxay ahayd bal in dadkan khabiiriinta in wax laga barto annagana balaan ogaano waxyaalaha ka dhigaya in dastuurka soomaaliya uu qaato wakhti badan in la dhammaystiro marka sida adigaba maanta ba maqashay dee waxyaalo badan baa la sheegay oo afkaaro badan baa la keenay marka insha allah haddii warqadda soo bixi doonto ay dowladda soomaaliya gaarto waxaan ku rajaweynayaa in afkaaraha qaar ay wax ku tari doonaan sida u dhaqsiga badan lagu soo afjari lahaa ama lagu dhammayn lahaa dastuurka soomaaliya oo looga dhigi lahaa mid final marka maanta foorumkii wixii dhacay su-aalo badan baa la isweydiiyey waxyaalo badan baa lasoo bandhigay maxaad is leedahay waxa ugu waaweyn oo aan ka faa'iidnay uu yahay waxyaalaha ugu xiisa badan aniga waxay ahayd horta in aan ogaano dhibaatada naga haysata xagga dhammaystirka dastuurka inay anaka unique noo ahayn oo adduunka o dhan dhibaatooyinkan ay ka dhaceen oo wadamo badan ay soo mareen waxa keliya marka layaab kale waxay ahayd maxaa annaga aan ula dahnay marka in aan wax ka baranno khibradaha ama dadka kale dhibaatooyinka soo maraya siday u xalliyeen taabaa marka maanta aad aan u xiiseynaya anigoo mar walba waxaan dhegeysanaya intaasoo wadan marka la sheego oo u eg inay soo wada mareen caqabadahana haysta haddana samha xalliyey oo hore uga sii socday marka waxaan ku rajaweynayaa in bal taa wax laga barto yani waxa ugu muhiimsan waxaa weye biniaadamka khalad wuu samayn karaa waxway halaabi karaan waxaa la rabaase in la yidhahda maxaa laga bartay khaladkaas seen loo gudbi karaa marka in toban sano in ku dhowaada dastuurka aniga uu weli qabyo yahay waa arrin aad loola yaabo wey marka waxaan aad ugu rajaweynahay in maanta afkaaraha lasdhaafsaday iyo warqadda ka soo bixi doontay in contribution ay ku samayso ama wax ku tarto discushinka soomaaliya ka jira sidee loo dhammaystiri karaa dastuurka soomaaliya ugu dambayntayna in kor loo soo qaado discushinka naftiisa ama wadahadalkii oo dadka la soo gaarsiiyo heer waxaan lagu wada hadlaya inodaan horta wax aqoon ku dhisan oo qofka wuxuu ka hadlaya aniga haddaan i t aqaano ama combyuutar aqaano inaan idhahdo qeybtaan khibrad ku leeyahay marka haddii laga hadlaya dastuurkana la yidhahdo marka dadka dastuurka yaqaanay loo daayo la yidhaahdo bal idinkana soo keena afkaartiinooda soo dhammaystira waxaan samaynaba laakiin waxaa ka sii muhiimsan arrintan inaan weligeed noqon arrin iska socotuun oo lagu heshiyo layidhaahdo wakhtigaa waxaan way dhammaan karaan waana la dhammayn karaa taaba waxaa dhananka iga muhimsan aniga waa markii u horreyso forum noocaan oo kale halkan lagu qabto maxaad isleedahay tallaadada tan xigtaa way noqon doontaa waxaa jiri doona follow up ama bil kadib waa isku soo noqon doonaa haddana oo waxaan rabnaa bal inaan eegno annagoo lana soconno waxa ka socda soomaaliya iyo nairobi iyo meel walba in markaan feedback helno aan haddana mar labaad isku soo noqono dhahno marka dhibaatooyinka hortaagan constitutionka intay rabaanba ha noqdeen laakiin waxaa moodaa inay afar u waaweyn yihiin marka waxaa muhiimka waxaa waye horta inaan kala saarno khaladaadka ama dhibaatooyinka jira ma broses ba oo waxa habkii wax loo samayn lahabaa mise wax fundamentala oo substansive ama wax weyn oo aan laga kabsan karin marka waxaa moodaa inta badan inay broses baska yihiin oo yihiin waxyaalo yaroo la xallin karo marka waxaan aad ugu rajo weynahay haddii anagoon ka sugeyn inbut badan ama inaan ka helno talooyin badan waddankii iyo dadkii soomaaliya iyo dowladdii inaan bal soo dhoweyno oon hor yarayno horta khaladaadka ama dhibaatooyinka jira oo layidhahdo kuwa weyn keliya bal aan xoogga saarno marka taa baan u filayaa inay noqoto tallaabada ku-xigta tan run ahaantii forumka maantayto aad baan uga faa'iiday shakhsiyan waxyaaba badan oo mugdi iga jiray oo igu horayso qaabka isteydyada iyo dowladda federaalka ay u wadaagayaan resooska qaabka loo maareeyo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira offshore and onshore arrimahaasoo dhan oo awal mugdi iiga jiray hadda waxbaa macnaha iiga baxay gaar ahaan sida waddanka aan joogno australia ay u manage gareeyaan ama ay u wadaagaan isteydyada iyo dowladda dhexe ee federaalka say u wadaagaan iyo mas-uuliyadda qolo kasta ay leedahay oo maantayto si buuxda naloogu qeexay taa iyada ah waxay ii iftiimisay waxay ii iftiimisay waxyaaba badan oo awal mugdi iga jiray haddaan tusaale ahaan u soo qaato waxaa mugdi iga jiray cidda iska leh cidda iska leh mas-uuliyaddeeda khayraadka dhulka hoostiisa ku jira rofeor michael arintaa iyada ah aad ba u qeexay qeexiddii uu qeexayna mugdi badanoo iga jiray bay ka saartay wuxuu u kala saaray offshore an onshore wax allaale waxa dhulka hoostiisa ku jira oo la helo waxaa iska leh mas-uuliyaddeeda number one stateka waxay xaq ugu leeyihiin royalty dowladda dhexe ama commonwealth governmentiga siyaabo kale oo legislative powers oo ay leedahay oo arrimahaas iyaga ay ku ku xaka ay ama macnaha revenue ku raise garayn karto ayuu inoo sharaxay oo ka mid tahay macnaha corporate income tax petroleum rental resource tax iyo iyo iyo iyo kuwo kale soomaaliya hadda waxyaabaha ugu badan oo isteydyada iyo dowladda federaalka inta badan isku qabtaan waxaa ka mid ah khayraadka isaga ah haddii hadda aan dib ugu laabanno maantayta waxyaabihii lainoo sharxay awoodihii kala duwanaa midii exclusiveka iyo concurrent iyo residu responsibility intaa iyada ah haddii aan u kala saarno wax badan oo hadda mugdi inooga jiro ama aan isku haysanno ayaan ku kala saari karnaa oo aan ku heshiin karnaa bismillahi raxmaan raxiimta xaamud aadan runtii wuxuu ahaa forum aad u fiican aniga constitution iyo iyo dastuur iyo aqoon uma lihi waxaan ka imid business environment laakiin maanta waxaa ii baxay sida uu dhisan yahay sida waxyaabuhu ka kooban yahay waxyaabaha u baahan in la fahmo in the context soomaaliya marka lagu dabaqayo marka wuxuu ahaa forum runtii qiimo badan waxaan rajaynayaa in kan kale ee ku xigana inaan sidaasoo kale wax badan ka faa'iidaysanna mahadsanid magacay waa axmed axmed jaxow waxaan maanta halkan aan ka faa'iidnay sida uu u shaqeeyo constitutionka federal federal federal systemka australia siduu u shaqeeyo oo si clear ah dad expert ku ah constitutionka melbourne university ka maaragtay si volunteer noogu yimid oo noo caddeeyey sida uu federaalka uu u shaqeeyo iyo stateka gaar ahaan
resource sharinka iyo maaragtay muxuu ahaa tax maaragtay tax taxationka iyo sida maaragtay loo kala maaragtay loo kala sida loo kala cayimayo resourceka iyo maaragtay muxuu ahaa iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay muxuu ahaa iyo awoodaha federaalka iyo iyo stateka ay leeyihiin marka runtii aad baan maaragtay ugu faraxsanahay inaan maaragtay aqoontaasi refreshment aan maanta aan inoo sida si volunteer ah ay nagu siiyaan expertga maaragtay muxuu ahaa macallimiinta melbourne university gaar ahaan waxaan aad iyo aad maaragtay ugu mahad celinayaa maxamed ibrahim iyo gruubkiis oo agaasimay minister maxamed ibrahim iyo iyo iyo s b s iyo dadka dhan kasoo wada qeybla asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wallah mahadsan tahay waxa weye marka ugu horeyso arrintan waxay ahayd keliya aniga waxyaalo badan baa ii dambeeyey oo ahaa awood kala qaybsiga sida awoodda loo kala qaybsado iyo sida mataqaanaa yacni system dowladeed governance u shaqeeyo marka waxyaalo badan baan ka faa'iidnay waanan umahadinaysa waanan u mahadinaynaa intii soo qaban qaabisay foorumka aad buu fiicnaa wax badan baana ka faa'iidnay khaasatan qaabka wax qaybsiga iyo iyo constitutionka laftigiisa xaqiiqada ka jirta oo ah inaynaan inagu keli ku ahayn hadda inaynu la wareersannahay laakiin wadamo badan oo qaatay dhowaan ama hore u qaatay baa ilaa haddeer ka dooda qaabkii loo habeyn lahaa sida wax looga bedeli lahaa sida wax looga dari lahaa sidaadana constitutionku mar walba wuxuu ku xiran yahay xaaladda markaa jirta waxayna ku xiran tahay dadka arrintu u taallaa say uga gaaraan go-aan dhinac walba anfacaya waxaana loo baahan yahay in aragtidan iyada ah la baahiyo dadka soomaalidan loo gudbiyo soomaaliduna ay wax ka faa'iisto ay garato constitutionku inuusan ahayn wax hal mar keliya la qaadanayo laakiin uu yahay system had iyo jeeraa lagu samaynayo updating ama cusboonaysiin oo ay yacni tahay in qolyaha ay khusaysaa iyagu ay uga wada xiriiraan ama uga wada hadlaan ama go-aan uga gaaraan si u danaynaysa dadka soomaalida horta forumka si fiican baa loo diyaariyey waxaan filayaa macalimiinta jaamacadda melbourne wax badan baan ka baran karaynaa maanta waxaan maalan fahamnay inuu diyaarintu dastuurku inaysan ahayn arin fudud inay u baahan tahay dhowr dhinac in laga fiiriyo inay u baahan tahay wada tashi in loo baahan yahay sabur oo aan mar kaliya wax qalinka lagu dhufto aysan ahayn waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in dalalka adduunka oo dhan ay soo mareen dhibaatooyinkaas ama caqabaadka hadda soomaaliya hortaagan marka waxaan la xallin karin ma jiraan waa la xallin karaa waxayse u baahan tahay in madaxa maskaxda la isu geeyo oo la raadiyo xalli macquula xalliyada adduunka la soo maray mid aan sidiisa u qaadan karna ma jiro mid walbaba xalli kastaba dalka dalkaas yuu ku hagaagsan yahay ku suubsan yahay marka waa inaan maskaxdeenna ka shaqaysiinaa oo halaa xalliyada soomaaliya ugu fiican aragtida guud ahaan horta jaamacadda melbourne university iyo qabanqaabayaasha muxuuha barnaamijkan aad ba mahadsan yihiin wax badan baa nooga baxay midda ugu muhiimsan waxaa weeye inaysa sahlaneen processka constitutionka uu baahan yahay dhinacyo badan laga eego in the case of somaali arrinta soomaaliya ka taagan oo ah wadanka haddeer aan ka nimi original ahaan arrimaha constitutionkooda ishuga hadda taagan waayo la qorayo laakiin mid fariinta aan u dirayna waxaa weeye arrintaanu in mid sahlan aysan ahayn sida hadda loo adress garaynaya ama loo wajahayana aysan ahayn ay ka weyn tahay constitutionku waa bayska dhan oo maaragtay sida hadda aan forumkan ka faa'iidnay macnaha bayska dhan weeye oo systemka dawliga ah uu ka duulayo haddii aan isaga la haysan waa adkaanaysaa in maaragtay dowladnimada soomaaliya la yagleelo way ku adag tahay hadda in kulamo gaara intii laysugu yimaado heshiisyo gaara laga gaaro arrinta constitutionka oo qodob qodob looga gaaro arrintan waxay u baahan tahay in si guud loo fiirsho si guud looga taxadaro dad expert ah ama aqoon u leh laga howlgeliyo iyaguna ay markaas contributionkooda ay sameeyaan dhinaca kale madaxda soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka ah iyaduna waa inay arrintaas si gaara u egtaa oo ay muhiimadda gaara siisaa in dadkii arrintaas ehelka u ahaa ama ka shaqayn jiray ama constitutional expert ah loo xilsaaro aysan noqon arrin shortcad ah ama si gooniya ama si gaara u egaan waana mahadsantaha
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.